waa muuqaal cusub oo ay soo saartay mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib kaasoo lagu soo bandhigayo sida looga ciiday walaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidul adxa sanadkan kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada isdaarkan oo soconaya qadar soddon iyo saddex daqiiqo iyo dhowr sakin ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sida looga ciiday deegaano iyo degmooyin ka tirsan walaayaadka qaybaha hore ee filimka ayaa waxaa lagu arkayaa sida looga ciiday degmooyinka buqa qable rabdhuure ceelbuur ceelcadde oo ka kala tirsan gobolada hiiraan bakool galgaduud iyo gedo iyadoo la arkayo boqolaal dadweyne ah oo wejiyadooda laga dareemayo farxadda ciidul adxaa
haddaba waxaa waaye fardahan waxaa la yidhahdaa magacyo badanay leeyihiin farduhu xamaraa ku jira fardo la yidhahdo xamaraa ku jira oo laba xaba ah bood faras la yidhahdo nooc bood la yidhaaha ku jira oo dadka fardooda waxaa waaye aqoontaa la rabaa moogta magacyadooda boodaa ku jira waxaa ku jira caynab waxaa ku jira bulaale waxaa ku jira ninka ilaha baroor waxyaabaha aad runtii galgaduud ay maaragtay gaarku ay la tahay waxaa ka mid ah fardahan
waxaa sidoo kale filimka lagu soo bandhigayaa sida looga ciiday magaalooyinka jawle kunyabarow jamaame iyo degmada qadiimiga ah ee aadan yabaal oo kol sii horreysay lagala wareegay askarta uu hoggaanka u hayo xasan sheekh waxaana dhaayahaagu ay qabanayaan dadyow aad u fara badan oo ku sugan goobahaasi aan soo sheegnay kuwaasoo dukanaya labada rakac ee salaada ciidda
شوفة الأحباب مهتمة يا العيد في طلتك هيضت وجداني والعين في شوفة الأحباب markana kaamirada alkataayib ayaa ku geynaysa magaalada buulafulay ee gobolka baay iyo sida quruxda badan ee looga ciiday iyadoo musallaha yarmuug iyo magaaladaba lagu arkayo dadyow isugu jira ciroole caruur iyo dumarba kuwaasoo wejiyadooda laga dheehan karo munaasabadda ciidda waxaana mid ka mid ah odayaasha deegaanka sheegaya inuusan arkin ciid caynkan oo kale ah uuna ku soo ciiday dalal ay ka mid yihiin turkiga suuriya iyo sacuudiga
dee ciiday wadamo badanoo saa mari sacuudiga saarigeedi suuriya saa mari turkiya saa mari ciid oo hid agaa agtiisa iga martay ma aragna wadamo islaami badanoo saa mari laakiin ciidda maalinta buulufulay oo sanagmareeyeysa oo kale umraakana hormasana marna gebagabada muuqaalka ayaa waxaa lagu daawanayaa sida looga ciiday degmada jirib ee gobolka jubbada dhexe waxaana musallaha weyn ee macalin aadan xaashi ceyrow isugu soo baxay bulshada muslimiinta ee ku dhaqan magaaladaasi mid ka mid ah culimada ayaana ka hadlaya musallaha isagoona tahaniyadda ciidda kadib u duceeyey walaalaheenna ku nool marinka go'doonsan ee khaza
taqabala mina wa minkum saalix alacmaal alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin buqcaddan barakaysan musallaha waa maanta dadkii muslimiintaha jilib ku dhaqnaa isugu yimaadeen waad aragtaan khalqiga jooga alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin salaadda waxaa lagu badhamay laba saac iyo afartan daqiiqo garoonkiina waa buuxaa meel fiican baa wax marayaan shacaarka dadka muslimiinta ah rag iyo dumar carruur waayeel culimmo caamo waa la soo wada baxay alxamdulilah si weyn baa dadku ugu faraxsan yihiin loona soo dhoweeyey ayna doonayaan salaadda ciidul adxa inay u tukadaan labada ragcadood ee sunnada ah ilaahay waxaan ka baryaynaa taqaballah mina wa minkum saalix alacmaal ilaahay inuu acmaasha inaga aqbalo ilaahay waxaan ka baryaynaa walaalahanna muslimiinta ah ee reer falastiin gaar ahaan reer kasa in ilaahay uu gargaaro yuhuudda xaaqidiintaana ilaahay inuu baabbiyo diyaaradooda ilaahay inuu baabbiyo soo rido ilaahay waxaan ka baryaa dhaawacooda ilaahay bogsiiyo
guud ahaan walaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa looga ciiday si farxad iyo reenreen leh islamarkaana ay ku dheehan tahay amni iyo istiqraar
مثل ملبوسي الهاني نظيف ينبض غلا صافي بها دمه خليك يا قلبي مثل ملبوسي الهاني